إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والالyaal السلام عaليكم ورحمaة الlahi وبركاته jalsadan ama fadhigan aynu caawa ilaahay jala wacalaa weydiisanayno inuu ka dhigo majlis mubaaraka oo aakhiradeenna iyo adduunyadeedannaba ina anfaca waxaynu kaga hadli doonnaa kelmad aynu cinwaan uga dhignay huwa alcaduwu faxdarhu macnaheeduna uu yahay madkuurka ama shayga aan sheegi doonaa waa cadowga rasmiga ah ee bila'aadanku uu leeyahaye ka digtoonow bani aadamka ilaahay uu abuuray ee innagu aynu ka mid nahay ilmo nebi aadam waxa ay leeyihiin cadow cadowgaa ay leeyihiin waa uu kala daran yahay waanu kala khatarsan yahay duuduub ahaanna cadowga ay leeyihiin waa saddex nooc waa nafta ilaah iyaga uu geliyey oo cadow u ah iyo adduunyada ay ku nool yihiin oo cadow u ah iyo ibliis iyo tafiirtiisa oo shadaadiin ah oo cadow ah saddexdaa cadow waa saddex cadow oo ninka ay isu kaashadaan ee ay isugu tagaan ay iljabsadaan aanu ay waxba kaga tegin waxaa ugu daran saddexdaa cadow ama kelmaddayda caawa ay ku saabsan tahay ibliis iyo durriyaddiisa oo shadaatiin ah waxaynu wada ogsoonnahay hadduu qofku og yahay inuu cadow leeyahay uu og yahay inuu cadowgaasi isaga ku maqan yahay uu og yahay in cadowgaasi aanu waxba ka reebaynin qofkaasi haddii ragannimo ku jirto caqli saxina uu ku jiro waxa uu ku tala galaa cadowgaa siduu isaga caabin lahaa waxa uu ku tala galaa ama saba uu diyaarsadaa wuxuu iskaga celin lahaa hub iyo hanti iyo ra'yi iyo aqoon waxa uu samaystaa dhufaysyo iyo ciidamo kala duwan oo afantari iyo tiknikaba leh ayuu u samaystaa laakiin basharka ama bani aadamka badankiisu ilaa in yaroo ilaahay u naxariistay mooyaane cadowgaa ilaahay sifaadka uu ku sheegay aynu tilmaami doonno waa ay moog yihiin xaaladdiisa khaflad weyn bay kaga sugan yihiin in badanoo iyaga ka midana isagaaba ka waageertayba oo ay addoommo u yihiin oo ay hawadiisa iyo waxa uu u yeedhiyo ay ku socdaan walaalayaal ibliis waa cadow heegana waa cadow afar iyo labaatanka saacadood diyaar ah waa cadow aan daalaynin waa cadow aad u yaqaana khabiir ku ah gadaloolkaaga iyo meesha lagaa soo geli karo halkaad xagaldaaca u leedahay ee lagaaga iman karo uu mid aad u yaqaano wey cadaawaddiisuna waxa weeyaan waa cadaawatun qadiima isaga iyo durriyaddiisa waa cadow soo jireena maalintii ilaahay nebiyullaahi aadam abuuray ayuu ilaahay malaa'igta waxa uu faray inay nebiyulaahi aadam u sujuudaan waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin ilaahay nebiyulaahi aadam markuu abuuray malaa'igtii amar baa la siiyey waxaa la yidhi nebiyulaahi aadam u sujuuda madashaa malaa'igtu ay ku sujuudayeen waxaa joogay ibliis ibliis oo ra'su shayaadiina ayaa joogay ibliis madashaa joogidda uu joogay macnaheedu maaha inuu malaa'igta ka mid ahayn malaa'igta kama mid ahayn ilaahay wuxuu idhi ilaa ibliisa kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbihi malaa'igta inaanu ka mid ahayn buu ilaahay sheegay uu jinka ka mid ahaa malaa'igtana nuur baa laga abuuray sida saxiixa ku sugan muslim jinkana dab baa laga abuuray iyo shadaadiinta wa khuliqa banuu aadama mima wusifa lakum buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ilmo bani aadamna wixii laydiin sheegaa laga abuuray ciid ibliis inuu sujuudo waa diidey waanu u qaadan waayey in la yidhaahdo aadam u sujuud ilahi wuxu uhi walaqad khalaqnaakum uma sawarnaakum uma qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa lam yakun min asaajidiin ilahi wuxu uhi qaala maa manacaka anlaa tasjuda id amartuk qaala ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin waxau ihi ilaahu aadam u sujuudi maayo sababtu tahay anigoo kale isagoo kale inaan u sujuudo ma aha asalka layga abuuray iyo meesha aan ka soo jeedaasaa waabay ka khayr badan tahay meeshuu isagu ka soo jeedo iyo waxa laga abuuray khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin wuxuu aayadda kale ilaahay ku sheegay in kibir uu u geeyey warkaas inuu ilaahay amarkiisa caasiyo ilaa ibliisa abaa wastakbar wuxuu kaloo ilaahay ku sheegay inuu ku gaaloobay wa kaana min alkaafiriin waxaanay culimmadu tilmaameen warka uu isku qanciyey ibliis inuu war aan waxba ka jirin yahay oo aanay sax ahayn oo hadal baatila ay tahay oo qiyaaskaasi culimmadu waxay u bixiyeen faasidul ictibaari oo nas buu khilaafay nas ayuu khilaafay culimmaduna waxay yidhaahdeen waalkhulfa linnasiya wijmaa in dacaa fasaada alictibaari kullu man dacaa waxba ka soo qaad ma laha haddii nas uu qofka ra'yigiisu khilaafo waa ta labaadee yaa kugu yidhi sax maaha in ciiddu inay dabku inuu dabku ciidda ka fiican yahay sax maaha waayo dabka waxaa lagu yaqaannaa in wixii uu asiibaba uu baabbi'iyo oo uu halaago waxaa lagu yaqaannaa inuu meeshii uu qabsado fasahaadiyo waxaa lagu yaqaannaa inuu baaho oo faafo oo uu damaar badan sababo baynamaa ciidda lagu yaqaanno rasaano iyo islaax badan ay leedahay biyihii ay qabato wixii la cunayana ay soo saarto marka ciidda ka fiican baa lagaa yidhi ciidda ayaa ka fiican asalka adiga lagaa abuuray waa kuwa ahlulcilmiga qaarkood yidhi haddiiba laga soo qaado in asalkaasi warkaasi uu sax yahay sax maaha eh haddiiba laga soo qaado in dabku uu ciidda ka khayr badan yahay dee ka dhalan mayso asalkaygaa fiicnaa faricina wuu fiican yahay ka dhalan mayso ida iftakharta biaabaa'in lahum sharafun qulnaa sadaqta walaakin bi'sa maa waladu marka culimmadu waxay tilmaameen awalu man qaasa qiyaasan faasidan ibliisu waxaanu ka socdaa ibliis ilaahay jalla wacalaa markuu amarkiisii diiday ilaahay waxa uu ka xarimay naxariistiisii waxaanu ilaahay ka dhigay inuu naarta ku waaro ibliis maalintaasi ayay cadaawadda isaga iyo nebiyulaahi aadam ka dhaxaysaa ay bilaabantay bal hadda u fiirso ibliis markuu arkay in ilaahay nebiyulaahi aadam sharfay wuxuu nebiyulaahi aadam u quuri waayey si kale haddaanu idhaaho wuxuu kala masuugay aadam iyo ciddii uu dhalay ayaa halkan iska degaya jannada oo nicmada intaa laga helaya iyo durriyaddiisii mas'aladaasi aad bay uga daadegi weyday ibliis waxa uu markaa bilaabay inuu ka shaqeeyo oo uu guntiga u xidhay inuu ka shaqeeyo in aadam iyo durriyaddiisa jannada laga saaro in aadam iyo durriyaddiisa jannada laga saaro ayuu bilaabay ilaahay waxa uu ku yidhi nebiyullaahi aadam ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين نبي الله آدم يا زوجتي سوحة ليلة حواء شنذا اسكدها خير أدم يا لي حال كيدو يا إما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر شنا أن إلبل يا آدم يا أراغو كبغني qof bini aadanina aanu tasawurin war iyo waxa weeyaanna aan lagu koobin iyo khabar oo aanay dhegi ka boganin jannadaa iska degganaada la yidhaahda iyo zawjadaada wa kulaa minaa ragadan xaydu shiitumaa max allaala wixii aad doontaanna ka cuna kuna noolaada cayshan ragadan caysh hanii ah oo aan cidi aan xisaab lahayn iyo cadaab halkaa ku noolaada ilahi wuxu uhi walaa ta'kulaa haadihi shajarata fatakuuna min aaalimiin ilahi wuxu uhi geeddaa ha isku cunina halkaa geed ha cunina agteedana walaa taqraba haadihi shajara fatakuuna min aaalimiin geedda ha isugu dhowaanina bu ilahay yihi hal geed ayuu ilahay u diiday culamada qayb ka mida ama in badanoo ka midi geedka magacaan badan bay sheegeen inay cayimaan bay dooneen asmaa badan ama geedo badan ayay sheegeen culimada qaarkood asmaa ay leeyihiin oo kala duwan hase yeeshee wax daliila looma hayo oo kitaabka ilaahay ka mida ama sunno rasuul oo saxiixa geedkaasi cayntiisu kii uu ahaa sidaa ogeed in laysku mashquuliyo in la cayimo culimada muxaqiqiinta ay waxay idhaahdeen wax loo baahan yahay maaha ibnu jariir iyo ibnu kaiir iyo rag lamida waxaanay ka mid tahay xaqiiqatan taas isku mashquulinteedu cilmigii culimmada qaarkood ay yidhaahdeen jahliga uu ka jaahil noqdo daalibu cilmiga beliidka ahi jahliga uu ka jaahil noqdaa dhibi maayo daalibul cilmiga dekiga ahi cilmiga uu ogaada tacyiinkaasi noocuu ahaana waxba u kordhin mayso cilmiga noocaas ayuu ka mid yahay ilahay wuxuu sheegay in shajaro loo diiday kitaabka laguma sheegin shajaradu caynteeda magaceeda iyo geedkay ahayd ibliis waxa uu dagaal u galay marka in uu aadam iyo xaawa ay cunaan geedkaas aad baanu uga shaqeeyey ilaahay waxa uu yidhi fawaswasa lahuma ashayطaanu liyubdiya lahuma maa wuuriya canhuma min sawaatihima فwsوس لهma الشhayطاaن ليbdي لhma ma wuriya canهma min sawاaتihma وqاala ma نahاkma رabkma عan hadiه الشhaجaرة intaan u socdaa waa inta ibliis wuxuu yidhi shajaradan waxaa laydinku diiday miyaa garanaysaa shajaradan waxaa laydinku diiday oo laydinku yidhi haw cunina hawna dhowaanina haddii aad cuntaan waxaa noqonaysaan kuwo waara oo aan dhimanin ama laba malag oo in badan noolaada ilaa inta qiyaamu ka dhacayo ayaa noqonaysaan wa qaala maa nahakuma rabbukuma can hadihi shajarati ila an takuuna malakayni aw takuuna min alkhaalidiin aayadda kale waxaa ku soo aroortay inuu yidhi ibliis isaga oo raba inuu dago hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla ma ku tusiyaa aadamow shajarada haddaad cunto jannada ku taalla oo aad waarayso oonad dhimanayno adiyo geeri is arkaynin wa mulkin iyo boqortinimo ma ku tusaa oo laa yablaa laa yanqaticu aan dhammaanaynin insaankuna waa jecel yahay inuu boqorna noqdo oo talada isagu yeesho inuu waaro oo geeri ka badbaadaana waa waxyaaba ugu jecel yahay halkaasuu ka maray nebiyullaahi aadam intii kumuus joogsanin wuxuu og yahay in waxa uu doonayaa ay wax adag yihiin marka wuxuu ku bixiyey aad iyo aad juudi u badan cidda uu doonayaa inuu dagaana waa nebi waxa uu tii ku daray markuu halkaa ka maray ee uu cilladaa u sheegay ilaahay wuxuu idhi waqaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin dhaar buu ugu xagafsiiye wuxuu idhi waxa igu walla ah taad ku noolaan lahayd ee nasteexadii nihaa'iga ahayd ee maanta haddii aad ka tagto aad ku jabayso waa taa aan kuu sheegaayo nabiyulaahi aadam ma baran bay culimmadu idhaahdeen wax been ku dhaarta ya been wax ku dhaarta muu baran bay culimmadu idhahdeen mana maqal manuu arag tii waxay keentay inuu nebiyullaahi aadam warkiisii maqlo fadallahumaa biquruurin falammaa daaqa shajarata badat lahumaa saw'aatuhuma wa tafiqaa yakhsifaani calayhimaa min waraqi aljanna wanaadaahumaa rabbuhumaa alam anhakumaa can tilkuma ashajarati wa aqul lakumaa ina ashayطaana lakumaa caduwun mubiin ilaah wuxuu uhi wuxuu ku kadiyey inay geedkii cunaan tii aadan wuxuu ka dheefay marka halkaa intaanan dhaafin nugtaan tilmaamaya nugtadaasi waxay tahy bal waxaad u fiirsata sida uu ibliis u qurxiyey wuxuu rabay inuu aadan ka dhaadhiciyo iyo shaarka uu xidhay ibliis hadduu aadam ku odhan lahaa aadamow waxaan rabaa inaad amarkii ilaahay khilaafto oo aad ilaahay caasido oo aad warkaa iyo ballankii lagu ilaahay ku siiyey ka baxdo dee waxaa laga yaba inaanu guushaa gaadheen laakiin wuxuu shaarku u xidhay u fiirso wixii uu doonayay inuu gaadho ee fasaad ahaa iyo macsiyo ahaa oo uu aadan inuu geliyo doonayey shaaraadu qurux badan buu u xidhay magacaadu wanaagsan buu u sameeyey shajaratulkhuldi buu shajaradii ula baxay ilaahay shajaratulkhuldi markuu aadan u diidayey ilaahay waa shajaratulkhuldi kuma odhan ilahay wuxu uhi walaa taqraba haadihi shajar laakiin ibliis muxuu ula baxay shajaradii shajaradii magac buu ula baxay aad u qurux badanoo laydhaha shajaratulkhuldi geedkii waaritaanka dheh magac buu dhakab ku siiyey aad u qurux badan wuxuu tii ku daray inuu idhaahdo wa mulkin laa yablaa boqortinimo aan dhammaanna iweyddi walihaada aayadda qira'a la akhriya waxaa ka mid ah aayadda hore maa nahaakumaa rabbukumaa can haadihi ashajara ilaa an takuunaa malikayni wa mulkin laa yablaa bay fasiraysa ilaa an takuunaa malikayni aw takuuna min alkhaalidiin walihaada waxaad ogaataa ahlulbaatilku markay baatilkooda faafinayaan mubtadica ha noqdaan ahlulfisqi waalmujuun ha noqdaan dadka fisqiga la banbaxay ee dadka ugu yeedha ee jecel inay faaxishada faafiyaan iyo fawaaxishta ha noqdaan kuwa calmaaniyiinta ah iyo wax weeyaan diinta islaamka la dagaalanka ku haya ee raba inay sharcigii caqligooda ka hormariyaan oo caqliga dadka iyo dadku cuquushooda inay ka doortaan sharcigii kullu haa ulaa'i dacwada ay wadaan waxay u xidhayaan shaari wanaagsan bay u xidhayaan yaa markaasaa waxaa lagu leeyahay xidigii ree hebel hadda ma garata waa xidigo xidigaa moogtay way qurux badan yihiinoo dee waa kaa sarreeyaanoo waa la daawadaa moogta waa qudwo ayaa laga dhigayaa moogta waxay xidiga ku yihiinna waa laysla garanaya hadda ma garata markaasaa waxaa la leeyahay waa in xadaarad waa in xadaarada umamka la gaadho oo la higsado xadaaradda laguu sheegayaa kuwa ilaahay uu yidhi fatilka buyuutuhum khaawiyatun bima dalamuu kuwa ilaahay ka kufriyey oo ilaahay uu yidhi inhum ilaa kal ancaami bal hum adalluu sabiilan qaar ilahay qur-aanku ku sheegay inay xooluu dhaamaan ayaa dadkii waxaa looga dhigayaa niman bela ka dhacday oo in lagu dayda ay tahay ya kuwa calmaaniyiin oo diintii islaamkaba dagaal ku haya oo sharcigii rasuulka sala allahu calayh wasalam la dagaalamaya ayaa waxaa la leeyahay haahey waa aqoon-yahanno waa mufakiriin waxa weeyaan waa niman maaragtay ummadda wanaaggooda ka shaqaynaya marka qofka doonaya dalaaladu ma kuula imanayo dalaaladii shaarkii ay lahayd u xidhi maayo shaar wanaagsan buu u xidhayaa si ad ugu lunto limaada macallinkoodii bay daba socdaan mugta qaala maa nahaakumaa rabukumaa can hadihi ashajara ila an takuuna malakayni aw takuuna min alkhaalidiin ayib walaalayaal nebiyullaahi aadam jannadii baa laga soo saaray jannada laga soo saaray sifadeeda waan sheegnay ilaah wuxuu ku sheegay daaru salaam wallahu yadcuu ila daari salaami wayahdii man yashaau ila siraatin mustaqiim ilaah wuxuu ku sheegay daarulmuqaama waa guri nabadgelyo waa guri nagaad waa guri raaxo waa baytun laa sakhaba fiihi walaa wasaf waxa weeyaan waa guri khayr dhammaantii yaallo ayuu ka soo saaray nebiyulahi aadam xagguu nebiyulaahi aadam yimi nebiyulaahi aadam waxaa loo soo saaray daar adduunyo la yidhaahdo oo horta awal shayun taasi daaru baqaa'in baheed laga soo saaree daaru fanaa'inah oo dhammaanaysa oo xaalkeedu uu yahay daaru balaa'in taasi daaru salaam bay ahde balaayo oo dhammi daaray ku suganto adduunyo laydhaa baa loo soo saara oo gebigeeduba ibtilaaya ilaah wuxuu uhi inna khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliihi ilaahay wuxuu sheegay khalaqa almowta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camalan daar daaru ibtilaaya loo soo saara daar nuqsaana xaalkeedu uu nuqsaan yahay oo weligeedba aan dhammaystirmin oo dhiman la yidhaha dhiman oo adduunyaha ayaa nebiyulaahi aadam loo soo saaray daartii kamaalka iyo sacaadada iyo wanaag iyo badhaadhuu yaallenna waa ka yimi aabbaa wuxuu odhan jiray allow naxariisto wuxuu odhan jiray adduunya waa sagaaloo toban ma noqoto toban ma noqoto sidaad u caydhinaysaad isleeday toban uga dhig ayuunbuu malakumoodku ka odhanayaa ma noqotaa lagaa yidhi ma garato inakeen faida jaaa ajaluhum falaa yastaakhiruuna saacatan walaa yastakdimuun toban ma noqotaa lagaa yidhi sheekh wakhtigiina waa kaa dhacay ina marbi buu malkumuudku ka odhanaya daartaasaa la keenay nebiyulahi aadam ibliis markuu nebiyulaahi aadam jannadii uu uga masuugu u quuri waayey ka soo saaray muu ka hadhin wuxuu ku talagalay in uu adduunyadana dhib ku noolaado adduunyadu markay dhammaatana jannadii aanu ku noqonnine isaga iyo durriyaddiisu jahannama ay isaga la galaan saasuu ku talagalay waa cadow khaiir ah waa cadow khatiir ah xaqiiqatan dadka ay isqabataanee cadowgae bani aadamka bal u fiirso waxaa laga yaabaa intuu maalin kaa reeyo markuu kaa reeya inay intaasi qancishiro allayle maanta ma ku dhacday dabeedna intaasuu kaaga hado ma aragta waxaa laga yaabaa intuu kaa reeyo inaad tiraa waa rebelow maanta miya way igu dhacdaye khayr allah ku siiyee intan baan isku furanayaaye mood iyo nool waxaan haystaye hantidan qaado in adeero i nabadgeli oo ku sii daayo ma aragtaat waxaa laga yaabaa markuu arkay inuu kaa reeyey ow dabadeedna arka maskanadaada iyo dilada kugu dhacday iyo halkaa taallo inuu kuu nuxira war waxaa ku taagsan in iska sii daaya ibliis intaa midna ma garanayo ibliis iyo ciidankiisu intaa midna ku qanci maayo hal shay keliya qancinaya waa maxay waa inaad jahannamo la gasho walihaada buu ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi alam achad ilaykum ya banii aadama anlaa tacbuduu shayطaana inahu lakum caduwun mubiin waan icbuduunii hada siraaطun mustaqiim walaqad adalla minkum jibilan kaiiran afalam takunuu tacqiluun ilah wuxuu reer bani aadamow war maanan ilmo aadamow idin odhan oo idinkula ballamin oo idin farin inaanaydun shaydaan ka dhiganin weli alam acad ilaykum ya banii aadama anlaa tacbudu shayaan inaanun shaydaan caabudin hawadiisa raacin addoomma u noqonin wax ka dhegaysanin miyaanan idinku odhanin inahu lakum caduwun mubiin waa aqul lakum inahu lakum caduwun mubiin cadow aad u cadownimadiisu caddahay oo aan waxba idin hambaynaynin oo aan idiin naxariisanaynin oo aan kiina daciifkaa u turaynin oo aan ilmo yar garanaynin oo aan gabadh iyo mid uurle iyo mid foolanaysa iyo mid odaya iyo mid dhallinyaro ah iyo mid xooga iyo mid tamar daran iyo mid hubaysan iyo mid allaahuma la beega inta midna aan ka tegayni inahu lakum caduu mubiin inta midna ma reebaya buu ilaha wa an icbuduunii wa alam aqul lakum miyaanan idinku odhanin an icbuduunii kelida iyo caabuda oo ibliisa caabudina waddadiina ha raacina iyo shaytaan iyo ciidankii haada siraatun mustaqiim inaa ayani i caabudaan keliday shaytaanna ka fogaataan daaquudna ka gaalowdaan wa takfuruuna can kulli maa yucbadu min duuni illaahi miyaanan idinku odhan labadaa inaad isku dartaan cibaadatullaahi waxdahu laa shariika lahu wa kufru maa yucbadu min duuni illaahi caza wajalla inaa labadaa isku dartaan miyaanan idinku odhan waa siraatulmustaqiimki waan icbuduuni hada siraatu mustaqiim ilaahay wuxuu yidhi walaqad adalla minkum jibilan kaiiran in badanoo idinka idinka miduu duufsaday oo kaxaystay oo durbaanka u tuntay oo tubta ku riday buu ilaahay ibliis iyo shadaatiin walaqad adalla minkum jibilan kaiiran afalam takuunuu tacqiluuna ilaahay wuxuu yidhi war maanaydun innaba wax garowsanaynin walaalayaal ilaahay ibliis waxa uu ku sheegay innamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi saciir xagguu kugu wada meesha uu kugu wado ee uu rabo inaad la gasho waxa weeyaan waa waa jahannama walihaada bay soomaali waxay ku maahmaaheen tuug kula yaallaa tabtaa ma waayo ibliis bani aadam aad buu u yaqaannaa aad iyo aad ayuu u yaqaannaa bal dhegayse waxa uu yidhi ilaahay markii uu amarkiisii diiday ayuu ilaahay wuxuu ihi fahbit minha famaa yakuunu laka an tatakabara fiiha fakhruj inaka min asaakhiriin ilaahay jannadii buu ka saaray isna dabeedna waxaa laidhi halkan inaad isku kibriso ma kuu cuntanto saakhir baanad ahaanaysaa mid dullaysan baad ahaanaysaa intay adduunya jirto aakhirana waad dullaysnaanaysaa arnar baad ahaanaysaa hadda wuxuu dalbaday dhegayso ibliis wuxuu yidhi qaala andirnii ilaa yowmi yubcauun horto ilaahay hortiisa ibliis wuxuu kaga ballan qaaday ballanka aynu sheegi doonno laakiin ballanka intaanu qaadinbuu wuxuu dalbaday dalab wuxuu yidhi ilaah waxaan ku weydiisanayaa andirnii ilaa yowmi yubcauuna ilaahayow ajashayda ii dheereeyo haydilin ilaa iyo iyaga la soo saaro qaala innaka min almundariin ilaah wuxuu idhi taa waa lagu siinaya laakiin ilaa goorma lagu siinaya ilaa iyo bacsiga lagu siin maaye ilaa yowmi alwaqti almacluum ilaa intay qiyaamu dhacaysaa lagu siinaya taas isagu xagguu rabay in xataa qiyaamuhu aanay u dhicin oo qiyaamaha dadka dhimanaya aanu ku biirin oo dadka qubuurta ku jira uu ka shaqeeyo inay jahannamo la galaan inta suurta la afuufayo balka warasha cadowga ninkaas halkii gaadha cadaawadiisu ilaahay wuxuu ilaahay hortiisa ka yidhi ibliis qaala fabima aqwaytanii laaqcudanna lahum siraataka almustaqiim uma laaatiyannahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajidu akarahum shaakiriin wuxuuhi ilaahu waxaa igu ballan ah inaan reer bani aadam siraatulmustaqiimka u fadhiisto oo aan ka leexiyo siraatulmustaqiimka labada dhinac aan dhinac uga saaro labadee dhinac imaa inaan tafriid u saaro iyo inay gaabiyaan iyo taqsiir wa imaa inaan ifraad iyo quluwi u saaro xadka ay ka baxaan siraatulmustaqiimka labada jaanib dhinac baan uga ridaya waxaanan ku dadaalayaa meel kastay ka jilicsan yihiin waan kaga imanaya uma laaatiyannahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim nin walba halkuu xagashuu u daacayaan ka gelaya nin baa nin rageeda oo aan dumar lagu degi karin sidayn sheegi doonno kaa muxuu samaynayaa wuxuu raadinayaa meeluu ku dago hadduu helo inuu xagga xoolaha ka jilicsan yahay xooluu dabada ugu xidhaya ninbuu xoolahana ku kari waayaya cibaadadii inuu ka reebana ku kari waayaya dabeedna kuwa dumar laydhaa buu dabada u saaraya u odhanayo way kan halkan bay jannadii gashay ee gaadh yaa ninba meel buu kaga imanaya ilaahay wuxuu hortiisa ka yidhi walaa tajidu akarahum shaakiriin waxaa igu ballanay inaanay badankoodu addoommo kuu noqonin kuwa kuu shukri naqa oo cibaadadaadii ku toosan aanay noqonin siraadka aan ka leexiyo walihaada qur-aanka maxaa ku soo aroortay khalqigii reer bani aadam badankoodii inay lumeen wa in tutic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah badankoodii wuu ka waageertay wamaa yu'minu akarhum billaahi ila wahum mushrikuun intii badnayd ee khalqiga waa ka waagartay ibliis walaalayaal cadowga ballankaa qaaday ilaahay waxa uu u tilmaamay oo sheegay inuu ilaahay xaqa caddayn doono oo la kala caddayn doono dalaalada iyo hanuunka la kala caddayn doono waddada toosan iyo siraatulmustaqiimka iyo duruqu dalaala qofkii isagu markaa raaca can khiyaarin ibliis ka raaca dee inuu ibliis warkii xertiisa ka mid noqonayo ilaahay wuxuu yidhi qaala fakhruj minha mad'uuman madxuuran laman tabicaka minhum laamla'anna jahannama minkum ajmaciin kuwa cidda ku raacda bacda alhudaa waalbayaan wa iqaamat alxujaji wa irsaali alrusul cidda ibliisa oo hawadooda raacday adiga ciidan ku noqotiyo idinkaba jahannamaa idin leh ibliis ballankiisa inuu oofiyu ku talagalay walaalayaal waxaanu isticmaalay wax kasta oo bini aadan uu ku lumin karayey walihaada ilaahay waxa uu wuxuu inoo sheegay ibliis waxa uu inaga rabo ilaahay wuxuu idhi ashayطaanu yacidukum اlfaqra waya'murukum biاlfaxshaa'i wallaahu yacidukum makfirata minhu wa fadlan wallaahu waasicun caliim intaanan aayaddaa fasirin ilaahay waxa uu sheegay oo uu dadka bani aadamka ku canaantay ibliis ninka cadowgaa sidaa loogu caddeeyey warkiisa raacidda ay raaceen ilahay wuxu uhi ilaa ibliisa kaana min aljini fafasaqa can amri rabb ilahy wuxu uhi afatattakhiduunahu wa duriyatahu awliyaa'a min duuni wa hum lakum caduwun bu ilahay ibliis iyo duriyaddiis iyo shadaatiina ma markii ilaahay sidaa idinku caddeeyey ee idin tilmaamay inay cadow daahood go'ay idin yihiin oo ay idinku maqan yihiin ayaa awliye ka dhigateen buu ilahay yidhi afatattakhiduunahu wa duriyatahu awliyaa'a min duuni wa hum lakum caduwun bi'sa lilaalimiina badelan buu ilaha yidhi ciddaa ku bedelateen daacadii iyo ilaahay hoggaansigaa u hoggaansan lahaydeen cid ka xumi ma jirta buu ilaha yidhi daalimiintu cidday ku beddelatay walaalayaal ibliis wuxuu isticmaalay marka laba shay oo khatar ah oo waa maxay hubka uu isticmaalay laba shay buu isugu ururay labadaa shay waa shubahaad iyo shahawaad shahawaad buu dadkii xaqii kaga leexiyey oo shahawaad maxay ahayd shahawaadku waxa weeyaan waa wixii naftu oo ay jeceshahay ee hawadeeda waafaqa ee ayaa shahawaad la yidhaha dhaldhalaalka adduunyo iyo wax la mid ah iyo zakhaarifteeda wax badanoo xaqiiqadiisa markaad u fiirsato aanay sakaara ka biirsan walihaadaaba ilaahay wuxuu uhi zuyina linnaasi xubu الshahawaaati min الnisaaءi wاlbaniina wاlqanaطiiri اlmuqanطaraةi min الdahabi wاlfidaةi wاlkhayli اlmusawamati wاlancaami wاlxarfi dalika mataacu اlxayaaةi اdunya buu ilahay ilah wuxu dadkii waxa loo qurxiyey oo ina bani aadam ka daba dhacay oo uu ku dabar go'ay oo xeradii ku ba'day zuyina linnaasi xubu shahawaati shahawaat jacaylkood shahawaadkoo min annisaa'i ah buu ilahay dumar ah xabaa'isha iyo shabakaadka uu ibliis daadiyo ee khatartae dadka uu ku ugaadhsado waxa kow ka ah ama ugu waawe kuwooda ugu waaweyn ka mid ah dumar badanaa inta inaan toosnaa ee waxa weeyaan cibaadada ku wanaagsanaa ee khayrkiisu badnaa ee inan beni aadamuun intuu daba dhaqaaqay meeluu maray la waayey xanuunno badani ay isugu tegeen walihaada rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa taraktu fitnatan hiya adaru bacdii cala alrijaali min annisaa'i sida muslim ku taalla fitno dabaday rag kaga daran dumar oo aan ka tegi ma jiro buu nebigu calayhi isalaatu wasalaam waxaanu sheegay rasuulku sala allahu alay wasalam reer bani israa'iil fitankii la degay inay kow ka ahayd fa inna awala fitnati banii israa'iila kaanat fi nisaa dumarkoodii markay tabarruj iyo banbaxeen oo ay dabadeedna ka tegeen xishmadii iyo xishoodkii iyo cafaafkii iyo dhowrsanaantii ayay deedna dadkii lumiyeen oo rag xaalkoodu xaal barakaysanuu noqday walaalayaal dumarku fitankoodu waa khatiir walihaada baa ilaahi jalla wacalaa waxa uu kitaabkeenna ku faray ragga muuminiintaana la faray in uu ka fogaado dumarka rasuulku wuxuu diiday inuu qof ragihii gabadh meel kula kelin noqdo laa yakhluwanna rajulun biimra'atin ilaa maca duu maxramin minha rasuulku wuxu uhi yaanu nin gabadh kelidii meel kula gaar noqonin yaa gabadh aan maxram u ahayn oo gayaankiisa ah yaanu la gaar noqonin buu nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista waxaa ku soo aroortay nebigu inuu yidhi hadduu la gaar noqdana kaana aaliuhuma shaytaanu ka saddexeeyaa shaydaan weeyaan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam dee wuu ka dhex shaqaynaya shaqadii buu bilaabayaa uu nebiyullaahi aadam dee waxa weeyaan karkaarka ku weydaariyey fawaswasa lahuma shaytaanu liyudiya lahumaa maa wuriya canhumaa min sawatihim waxaanu ka shaqaynayaa labadaa qof siduu macsiyo ay uga dhici lahayd waana arrin macruuf ah walihaada ma bannaana gabadh gayaankaaga dee inaad baabuur intaad ku kaxaysato daaqadaa u dallacato meel isla taagto laa yajuusu haada muxaram weeye taas sidaana maaha siduu sharcigu faray dee ninkii guur doonayo inuu guur u doono ma aha rasuulku sala allahu calay wasalam sharciga waxaa lagu xarimay inuu ninku gabadh ajnabiya gacan qaado iska daa inuu jidhkeeda taataabto oo da ay meelo kala gaadheen nebiguna calayhi salaatu wasalaam dumarkii muslimaadka ahaa ee gaalo ka soo cararay markuu la beecitamayey raggana nebigu gacanta isagoo ayuuba beecada ka qaadayey dumarkana weligii ma gacan qaadin nebigu calayhi salaatu wasalaam af buu bayca kaga qaaday isagoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo aan looga baqaynin waxa rag looga baqayo calayhi salaatu wasalaam yaa looga baqaya wax rag looga baqayo sala allahu calayh wasalam abadan walihaada ahlulcilmi waa yidhaaheen markay xadiiskii umu xaraam bintu malxaan tawjiihinayeen imaa nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaarimtiisay ka mid ahay wa imaa khasaa'ista nebigay ka mid tahay ee aan lagaga dayan karin xadiiska umu xaraam wixii ku soo arooray maadaama oo rasuulku sala allahu calayh wasalam uu macsuum yahay oo aan isagoo fitno looga baqaynin wallahu yacsimuka min annaas walaalayaal nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa ay sharcigiisa ku soo aroortay in rag iyo dumarkii markay cibaadadii wada samaynayaan ee ay masaajidadii ilaahay lagu caabudayo duurulcibaada imaadaan inay dumarku xagga dambe maraan ragguna horreeyaan weliba inay raggu joogaan oo fadhiyaan inta ay dumarku baxayaan taa dhammaanteedna waxay ahayd si dumar iyo rag aanay fitna u dhex marin rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam sharcigiisa ilaahay uu ku soo dejiyey meella kagama jirto in rag iyo dumar isdhex qaadaan oo ladhaa waa wada shaqaynaynaa shaqaalaannu wada nahay kuwii gaalada ah ee sidaas sameeyey baa maanta qaaq ka taagan wuxu uhi war harag iyo yaa qimdigiisa igaga celiya buuhi maanta waxay isleeyihin talo xaggaa iska qabataan gaaladii waayo awlaadu zinaa baa meel walba faaftay fasaadkiibaa tiro daayey wax la qaadi karo laasturi kara buu noqon waayey bisababi in waxa weeyaan rag iyo dumarka isdhex qaadeen walaalayaal ibliis rag badan buu shabakaddaa u dhigay badanaa inta inan facebooka dhex wareegay luqaddii dhalinyarta aan ku hadle badanaa inta inan dhallinyaro facebooka fasaad buugga dhex wareegay ee siduu u dhex wareegayey inan shidan intay ka soo horbaxday dabeedna la waayey meelu maray yaa meelu maray la waayey ee xanuunsaday badanaa intay inan saasoo kale ku dhacday mushkiladduna waxay uga timi dumar iyo raacitaankooda iyo ujileecooda uu qofku u xagaldaacay ninka raggaahi iyo inuu nadarkiisi iyo araggiisi ilaashan waayo ibliis walaalayaal shahawaadka uu dadka u daadiya waxaa ka mida adduunyo gurubsigeeda dahab iyo dirham iyo diinaar ururintiisa iyo dollar waxaynaga mid ah rag dee lix iyo toban saacadood shaqeeya waxaa waddamada qaarkood jira dee rag saddex shiftiis shaqa a gala oo min sideed saacadood ah bal isu gee saddex sideedaad waa afar iyo labaatan maxaa waqtigii ka soo hadhay siduu qofku isleeyaha adduunyo u ururi hebel ka badi hebel waxaa fooqaq buu dhista aadna fooqaq dhiso hebel intaasoo baabuur buu la soo dega aadna intaasoo baabuur la soo deg tollayaa maaragtay xaalkayba siduu u leeyahay ayuunbaa saacad aanuu ku talagelin la odhanayaa way kaa dhammaatay warniyo maad ayaama ii kaadis may falaa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun waxa uu dadkii isku lumiyey dumar waxay ku dabar go'een tafaakhur iyo isufaan heblaayo intaasoo sadoo dahabay leedahay anna waa inaan intaasoo sadoo dahaba yeesha ya waad yaabaysa waxa hagbada lagu jira sheekh ma garata waxaasoo dhan waxaa loo galay adduunyo iyo dabacararkeed ayaa loo galay ilaahay wuxu uhi zuyina linnaasi xubu shahwaati min alnisaa'i walbaniina walqanaatiiri almuqantarati min aldahabi walfida walkhayli almusawamati buu ilahay yidhi geel iyo adhi iyo fardo haa gaashaanqaada iyo rag gaashaanqaadaa kala badsigood ayaa loo laydin qurxiyo aakhiro ku seegteen ilahi wuxuu uhi dalika mataacu alxayaati اdunya intaa dhammaanteed adduunyo dhaldhalaalkeed dheh buu ilaha yidhi waa wax ayaama lagu raaxaysanayo suulaya wixii baaqiga ahaa ee adduunyo kaa raaci lahaa ma aha adduunyo maxaa kaa raacaya adduunyo waxaa kaa xoolahaad jamcisay oo dhan ee aad habeenkii u soo jeeday ee aad safar u gashay ee aad u gaajootee u golongashay ee laguu rasaaseeyey ee aad intaas oo khatarood u gashay ee aad khayrkaa isku nacdeen ee aad tolkaa isku jarteen ee aad dad badan ku collowdeen ee saaxiibbadaa ku kala tagteen yaa ee wax badan ku seejiyey waxaa kaa raacaya saddex shay saddex shay unbaad ku leedahay waa dhuuni iyo dhar waa waxaad cuntay amaad cabtay iyo waxaad xidhato kugu dul huudheer dushaada ku noqday oo dabadeedna aad iska tuurtay markay baali noqdeen haddama garata yaa baali markay noqdeen baad iska saartay iyo waxaad cuntay oo dee halkay qabteen aad garanayso suuli tegey ama aad cabtay wixii saddexaadee kaa raacay wuxuu noqday wixii saddexaadee kaa raacay nebigu wuxuu yidhi maa akalta fa afnayta aw labista fa ablayta aw tasaddaqta fa amdayta ama aad sadaqadaysatay oo aakhire ilaahay baananka agtiisa aad dhigatay xabaddaasoo keliya kaa raacaysa intii kale ayaad uga tegaysa nebigu wuxu uhi wamaa siwa dalik fa anta taarikuhu wadaahibun linnaas wadaahibuhu wadaahibun linnaas waad ka tegaysaayoo dadkaad uga tegaysaa waxaabad abaal joogtaa ood nin wanaagsan tahay kuwaad uga tagtay ee aan habeen u soo jeedin ee aan u gaajoonin ee aan loo rasaasaynin ee aan u golongalin ee aan baxarkooda u kicin ee aan loo dhaawicin kuwaasi hadday abaal kuugu hayaano intay maalintay qaataan ay kuu duceeyaan markaasaabaad aaba khayr baabad joogtaaba waa hadday abaal kuugu hayaan qaar baan abaal la kuugu hayn khayr allaasiyo waabuu dhintay ee rag baa hoosta kale haddama garata ya way jiraan ilaahay sow suuratu baqara kagama sheeken mid adeerkii birta ka aslay sababtu uga aslayna maxae waar odaygii xooli buu qaybqaybinayaa dee waxba ku gaarimi sida dil intaba aad qaadatid waa adeerkii waay qisat lbaqara ikhwaani adduunyo intaasaa kaa raacaysa waa ti uu kugu mashquuliyey shahawaad baa la ydhahaa taas shubahaad buu dadkii ku mashquuliyey shahawaadka dadka uu diintoodii ku seejiyey waxaa ka mid a quluubtoodana uu ku dilay heesaa ka mida heeso heesuhu sharciga waa ku xaaraan adillo sariixaa ku soo aroortay inay xaaraan yihiin oo saxiixoo nebiga ka sugan sala allah alayh wasalam wa qowlu rasuuli illaahi muqadamun calaa qowli kulli axad ilaahay qowlkiisa iyo qowlka rasuulkaa qowlka cid kastaba ka weyn yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih heesuhu waa shabakadaha uu daadiyo ibliis ee uu dadka ku ugaadhsado heestaad doonto dhegayso saddex shay carha ka baxdo nin ooyayo inani ka tagtay haddama garat iyo inan calaacalay soo midi ka lumay oo daydayaysa haddama garat labadaasi calaacalka marka laga tago waxa labaadee hees lagu hayaa waa maxay waxa labaadee hees lagu hayaa waxa weeyaan wax jacayl loo baxshiyey oo fasaad ciidda ka badan dhalay saddexaadku waxa weeye mafaatin gabadh baa la sifaynayaa markaasaa waxaa loo sifaynayaa ka'annahaa aad shaashadda ka daawanayso yaa la kala dhigdhigaya waxaa intaaba u raacday muusikada aanad maskaxdaadu hayn karaynin ee waxa weeyaan lagu ladhayo walaalayaal waxaasi waa junuudu ibliis insigana waxaa ka mida shadaadiin dee jinku uu waxyoodo oo waxa weeyaan dadka u ururiya shayaaiina alinsi waljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli ghuruuran bilahyl waa laysku qaraabtaa sheekh shubahaadka aad aragtay ee dadka qaarkood ay shareecada ku fureen calmaaniinta maanta facebooka saa u dhex wareegaya dhammaanteed ibliis baa u waxyooday iyo ciidankiisa haddaan dib u tatabucdana waa shubahaadkii mubtadicadii raafido iyo muctasilo iyo jahmiyo iyo mulxidiin iyo khayrlawaayaashu ay meelaha la wareegi jireen wax cusubay la yimaadeen maaha walaalayaal heesuhu waa arrin khatiir ah waana arrin dad badan qalbigooda iyo diintoodii fasaadisay xaqiiqatan in badanoo maanta guryaheennii ka midana durbaanka laga tumayaa waa kii ibliis heeso iyo kaman iyo muusikaa ka baxaya markaasaa in badanoo inaga mid cabanaysaa markaase waxay leeyihin awlaaddii baanu taaglaanahay waynugu dhaga adkaadeen waa awlaad har iyo habeen waxa ka dulbaxayaaba uu yahay raamraam iyo muusikadii iyo khatartii raamraamku waa nooc muusikada maraykanka ka mid oo qaab gaara loo tumo nimankii yurub ka yimi baa garanaya haddama garat oo noocyada ugu khatarsan ah nin baan maalin ku uhi war ramramkani waa maxay kaas wuxuu igu yidhi sheekh adoo waddada lugaynaya haddaad maqasho tallaabadaa kaa lumaysa wuri sheekh ya tallaabada ayaa kaa lumaysa wuxuu jeeda waad garanaysaa isagaad la qabsanaysaay oo iiqaacaad iiqaaca ku jiidanaya waa waxaas dadka badankooda dad badan oo ibtilo ku dhacday waxay gaadheen maanta inay dhegaystaan hayasa niman maraykana iyo qaar jayna ah iyo qaar yurubiyaani ay qaadayaan oo xataa xuruufta luuqadda lagu qaadaya isagu garan maayo wuxuu la dhacsan yuun qaabkay u dhacayso ayuu la dhacsan yihi waa qoladaan maanta khudbadda ku sheegayay waa maqana jooga halkan buu ila joogaa sydney iyo u k buu dhex wareegayaa london buu dhex socdaa waa maqana jooga waa dhaqanaan dhoofin xaalatu xaala ma garatay sheekh maraykan istriiddadeeda laga yaabaa inuu sidee u hayo qaar uu jecelyaha ka galay oo ay ateenadu ugu xidhan tahay ateenooyinkii dalku u dhaafa kuwo shishee ateenadu ugu xidhantah rag baa waxay hadhiyo habeen taagan yihiin inay ka daba shaqeeyaan dhallinyartii muslimiinta ka mida dee nimankaa aad aragtay ee haragga la buufiyey eryanayay gaalada ee suuraalgaabta ee la yidhaah kubad bay ciyaaraan yaa nimankaas ayuu warkooda hayaa yaa miisi iyo sidaane iyo rag bay ugu xidhan tahay baashu yaa sheekh qaar iyaga ka mida kuwaasi oo carruurteennu maanta ay ku dabargooday xaaladooda nololeedna ay sidee u yaqaanaan walla hadduu ku heli lahaa sanamka uu caabuduu qurbaan kaaga dhigi lahaa qurbaan yaa waan ka sheekeeyey meelo horaan kaga sheekeeyey ninka la idhaha miisi oo intuu yimi intuu yimi yuhuud talaabiibuu yimi oo yuhuudda uu yimi hal bilyan iyo badh lacaga bixinaya oo jeeg ku bixinayuu leeyahay waa tabaruc yuu dhibaya mataqaanaa ra'iisul wasaaraha yuhuuddu u dhiibaya base wuxuu leeyahay afartan falastiiniyiintee qaaq adduunka kaga siiyey ku tirtira ninkaasay awlaaddaydii u sacabinaysaa iyo dad muslimiini oo ay daba yaacayaan sow hadduu ku helo sadaqa kaamuu dhigan sheekh qurbaanan lalaasna maxaa keenay kullu haadaa waa wuxuu ibliis qurxiyey dadka qaarkood ibliis markuu baydhin kari waayey ee u arkay inay ku adag yihiin waxyaabaha qaarkood shubuhaad buu ku furay washubhatu idaa dakhalat qalla maa kharajat ila biidni illaahi shubhaduna hadday qofka gasho dhakab bay qofka ku tidhaahdaa ilaa biidni inuu ilaahay kaa saara mooyaane kaa fuqi mayso waa adiga arkaya dee niman arbiciin sana meel kuududay oo dadka ka mid ahaay oo yidhi unsaadicuuna bilxaqi baan nadha arbiciin kabana waa dhuumanayna yaasha se waa cajiiba maaha afartan kaba waannu dhuumanaynayo haddaannu bahashii la jaharna maxaa helay ibliis baa wuxuu ku shubay war in idinka mooyaane inta kaleba waa gaalo haa aduunbaa ka muslima maadaama adiguun ka muslim tahay cahdigii makigaad ku jirtaa ee cahdigii makigana waa la dhuuman jiray oo dacwadu sirri bay ahayd afartankaa sidaa ku wad afartankii markay dhammaadeenna waxay yidhaaheen waa antaanu bahashii caddaysannay fasdac bimaa tu'mar wacarid can iljaahiliin berrina muxuu soo wadaa waqaatiluu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa buu berrina soo wadaa waa darajaad waa maraaxil nebigu wuxuu uhi sayakhruju min didi'i haada aqwaamun taxqiruuna salaatakum maca salaatihim wa siyaamakum maca siyaamihim yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu taraaqiyahum yamruquuna min alislaami yamruquuna min alislaami kamaa yamruqu sahmu min alramiyati nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi waxa kaa ka soo bixi doona oo tafiirtiisa ka mid noqon doona qaar markaa salaada cibaadadooda cibaadadiina barbar dhigtaan aad u cibaado badanoo cibaadadooda aad ka yaabi doontaanoo aadtiin xaqiri doontaan odhan doontaan now waar innaga iyo kuwan isku meelna laguma xisaabanaya nimankan ahlu janno dheh yaa rasuulku wuxu uhi sal allahu alayh wasalam qur-aankay aad u dudubinayaanoo saa u shubaaninayaan laakiin qur-aanku umuu degin oo macnihiisa garan maayaanoo laa yujaawisu taraqiyahum kamuu degin buuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ma fahansana xaqa fahmihi ma fahansana nebigu wuxuu idhi islaamnimada waxay uga baxayaan sida leeb leeb uu ganay nin shiishyahana oo ugaadhyahani ugaadha uu uga tafo isaga oon uus iyo dhiigtoonna wadan saasay islaamka uga mudhkuudayeen bu nabi alayh isalaatu wasalaam walihaada khawaarij culimmadu waxay isku qabsadeen muslimiin miyaa mise waa gaalo culimmadu iskuma waafaqsana khawaariji inay muslimiin yihiin kutubtana mudawan bay ku tahay masaladaasi oo xataa yani waxa weeyaan culimmada kutub alcaqaa'id waa ku sheegeen in khawaarij laysku hayo ma muslimiin ba mid gaala qowlka raajixa waa shay kale ay saxaabadii rasuulku sal allah alay wasalam mareen ayib walaalayaal nimankaa maxaa galay shubha gashay shubhuu geliyey ibliis ilaa iyo uu gaadhsiiyey inay khuluwi diintii ku sameeyaan dabadeedna khuluwigii uu kaga saaro siraatulmustaqiimkii isagu wuxuu rabaa xaggay doontaba ha u dhacdo aniga uun mayga mid noqday waddadaydii ma maray siraadkiina ma ka baydhay la aqcudanna lahum siraataka almustaqiim intaan raba intuu raba inuu ka duwaa waa intaas walaalayaal ibliis shubahaadkaas sidaynu sheegnay shaar wanaagsan buu u xidhayaa isagiiyo ciidankiisu walihaada waxa mubtadica lumay aad aragtay cala ikhtilaafi asnaafihim wa tanawuci asaaliibihim wa tacadudi ashkaalihim qadiiman wa xadiian shubah buu ka dhaamiyey nimanka meel walba maanta la wareegaya ilaahay meel walba wuu joogaa shubah buu ka dhaamiyey ibliis nimanka la wareegaya qubuurta kuwii dhintay ee awliyada ahaa ee qubuurta ku jiray ee saalixiinta ahaa waa la baryi karaayo waxbay anfacaan bacdamaa maatuu markay dhinteen kadib oo waa la istiqaafoon karaa shubah buu ka dhaamiyey kutubtana culimmadu waa ku dawine kuwaad aragtay ee qur-aankii ilaahay dafiray qur-aankii ilahay inuu kalaamkii ilaahay yahay dafiray ama sunnadii rasuulka diiday ee magacyada ula baxay dee shubah buu ka dhaamiyey dabadeedna shubahaasu ku lumiye siraatulmustaqiimkii kaga duway walaalayaal waxaan warkayga ku khatimaya ibliis wax bal hadda ballanka uu qaaday u fiirso xagguu dadkan u wadaa ciddii raacday iyo isagu xaggay tegayaan ilaahay wuxuu yidhi ashayطaanu yacidukum alfaqra wayamurukum bilfaxshaa'i ilah wuxu uhi ibliis iyo ciidankiisa shaydaan iyo ibliis iyo tafiirtiisa shayaatiina waxay idin farayaan ashayطaanu yacidukum alfaqra faqri buu idin yaboohaya faqri buu idin yaboohayaa laba tafsiir bay culimmadu saareen culimada qaarkood faqrigaa faqri khaasay ka dhigeen oo waxay yidhahaan faqrigu waa bukhli bukhli bakhayltinnimo weeyaan bakhayltinnimu idin farayaayo wuxuu idin leeyahay hayaay haddaad intii yarayda maantao dhan aad ku soo tacabtay eed sanawaadka ururinaysay ee aad habeenoo dhan u dubjirtay ee aad intaasoo meelood u martay maanta haddaad sadaqa ula baxdo qof iska siiso oo sawdiga adigu berri farmarina soo taagay ee miskiin dawarsanaya noqday waar waa sidee cidnaha siina marka bukhli buu idin farayaa buu ilahay leeyay oo uu idin yaboohaya inaa wax la baxdaanna waa idin diidaya waayo culimmada saa ku fasiray siya aayadda aayaadka ka horeeya siyaaqay eegeen yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum wmima akhrajna lakum min alardi wla tayamamuu alkhabiiثa minhu tunfiquuna walastum biaakhidiihi ila an tughmiduu fiih wاclamuu ana allaha haniyun xamiid aayaadkaasi ilaahay wuxuu faray in wax wanaagsan oo meel mar ah oo aad ku faraxdo berri markaad idaa qumta bayna yadda ilaahi markaad berri ilaahay is hortaagto aad ku faraxdo oo ilaahay agtiisa aad ugu tagto oo aanad masuugin inaad bixiso ilahay ku faray oo aanad ku masuugin shaydaankii waa kaasoo bukhri buu kala soo garab fadhiisto wuxuu ku yuri wallaahi maanta waad caydhoobaysa xabaa bixin maanta waad caydhoobaysa culimada qaarkood waxay ku fasireen ashayطaanu yacidukum alfaqra macno caama macnaheedo maxay wuxuu idiin ballanqaadayaa faqri dhammaantiin wax kasta inaad ka faqriyaysaan unbuu idin tusaya oo muxuu rabaa wuxuu rabaa inaad cibaado ka faqrido oo camal saalixa dhammaantii ka faqrido sadaqa inaad ka faqrido oo salaad ka faqrido oo zake ka faqrido oo soom ka faqrido oo birulwaalidiin ka faqrido oo jihaad ka faqrido oo xaj ka faqrido oo wax kastoo ilaahay loogu dhowaanayay inaad galadhaw ka noqoto gabaahiiran waxbaba kama haysid saasuu doonaya bu lahi faqri dhammaantiin buu idin faray idin yaboohay ma adigaa maanta kacaya salaatuleylki waar waxbaha kicine waxa weyaan dhaxan baa ku geliye waad dhiman doontaaye waxa weyaan busta hoosta ka galo dhaxanta dhacaysaa xatay ku jiidho lagu arki maayo ya mar allaaba markaad istiraahad masaajidka tag oo salaaddii faralka soo tuko halkanba way ku ansaxaysaaye dhulku wuu madow yahay halaq badan baa jira meelaha in lagugu dilaa laga yaabaa ha isku tegin masaajidka xaj ah maadaa xaj taga ninkaagan miskiinka ah ee tamarta daran haddii saa lagu riixo xabadiba kaa soo harmaysa sawdiga jajabay xajkaba waa laysku jiraa soonkii markaad istiraaa soon waxa uu ku odhanayaa ma adigaa sooma ma ninkaagan qoriga ah ee xaaladiisa aad aragto intay lag oo haddii beri toolo wabad kala jabi haddaad gaajaabaad u dhiman meel walba wuxuu isku dayayaa inaad ka faqrido nebigaa sheegay calayh isalaatu wasalaam jalasa fii kulli ariiq ilaahay wuxuu yidhi wayamurukum intaa wuxuu ku darayaa wayamurukum bilfaxshaayi xumaan dhammaanteedna wuu idin faraya munkar oo dhan wax kastoo ilaahay raali gelin laha markuu kuu diido wax kastoo alla ka cadhoodu ku faraya oo didkeeda way suranta ilahay wuxuu uhi wallaahu ilaahayna ilaahay wuxuu sheegay shaydaanku inuu faxshaaga dadka faro markaasaa ilaahay wuxuu naftiisa ka nasahay sharafta badan leh inuu ilaahay xumaan faro ina allaha laa ya'muru bilfaxshaa'i buu aayad kale ilahay ku yidhi walaa yardaa licibaadihi alkufra buu ilahay aayad kale ku yidhi ilahay wuxu uhi wallaahu ilaahay yacidukum wuxuu idiin yaboohay makhfiratan dembi dhaaf abaal badan buu ilaahay idiin yaboohay iyo weliba dembidhaaf kiinii gefe waa loo dembidhaafayaa toobad keenay wa fadlan dheeraad buu ilaahay abaa idinku dalay makhfiradii dheeraadku waa maxay waa dee janno aanaad dee camalkaagu kuu goynin iyo weliba inaad ilaahay wejigiisa sharafta la aragto wallaahu yacidukum makhfiratan minhu wa fadlan wallaahu waasicun caliim bal labada ballanqaadis barbar dhig midna xaalkiisu waa mataacu lquruur wamaa yaciduhum shayطaanu ilaa guruuran midna waa mid aan dee ninka helaa uu baraaray walaalayaal ibliis waxaynu nidhi dadkiyo waxa uu ugu yeedhay iyo meesha uu ku wadaa hal meel buu ku qancayaayo waa inaad jahannamo la gasho soomaalida waxay ku maamaadaa balaayo lagula qabo qosalkaa ku dhan macnaheed ma fahanteen dhallinyarada waxa weeye haddii iskuul imtixaan laga qaado waan soo dhowaynaya oo iskuulka siddeed boqol oo arday dhigtaan oo dabadeedna iskuulkaasi hal arday dhaco toddoba boqol iyo sagaal iyo sagaashan arday baa baasay hal arday baa dhacay halkeer baa lagu soo dhejiyey ardaygaasi tuka baa lacag buu noqday sooma ardaydoo dhan wuu ka dhex sheegany hablona waa ku sheekaysanaya ragguna way necab yihin hablo ku sheekaystaan markay arday yihiin hadhowta ardaygaasi kamad buu u dhimanayaaba intaan cidiba gaadhin raggii uu la kaftamayey waa u jabay habla warkood daa waxa weyaan xeradiisu ninkaa way baaday ninkaasi murugada waxaa laga yaabaa ku dhacda inayba dishaba wa min annaasi man maata kamadan wa min alxusni maa yumawitu mar'a qofka wax dila oo murugada qaar baa dadka laysa hadda ma xasuusta masderkay ku taallay laakiin kutubta qaar waxaan ka akhriyey imaamu albukhaari raximahullah markii la dulmiyey magaaladu deganaa ka baxay bannaan buu ku dhintay culammada qaar ka midi waxay yidhahaan kutubu taraajum lagu sheegay maata kamadan xusni buu la dhintay imaam albukhaari liannahum dalamuu war aanu qabin iyo caqiide aanu qabin oo faasida ayaa laga sheegay ardaygaasi noloshu yani dhulku waa ku adkaanaya walihaada saddexdii nina saxaabada rasuulka ka hadhay ilaahay markuu sifaynayey muxuu yidhi wabaaqat calayhim alardu eesh bimaa raxubat arladu intay leeg tahay dhammaanteed bay cidhiiri ku noqotay buu ilahi waayo masiibo aan lala qabin baa ku dhacday moota laakiin haddii masiibada lagula qabo dad badani dhacaan oo ardaygaa masiibada cidinla wadaagto dad badan dhacaan xaalkiisu wuxuu noqonayaa waa arrintaas meeshay maraan unbaad mariye balaayo lagula qabo qosalkaa ku dhan ibliis warkiisu dadka markuu jahannamo ku guro xaalkiisu wuxuu marayaa balaayo lagula qabo qosalkaa ku dhan buu maraya aad buu u faraxsan yahi gows dambeedkuu ka qoslaya in baasha lala galay dadkii raacay ilaahay wuu sifeeye mashhad muxaakamo oo jahannamo dhexdeeda ka dhici doona ayaa la sifeeye bal u fiirso ilaahay wuxuu yidhi وqاl الشhayطاaن لma qضya الأmر إن اllaha wacadkm wacd الxaq وwacadtkm faأkhlftكm وma kana lya عlaykm min سulطاan إla أn dacwtkm faاsتajabtm lii fla tlumunii wlumuu أnfusكm ma أna bmusrikikm وma أntm bmusrikhiya ninkii ibliis ahaa iyo ciidankiisii shadaadiinta a'imaة اlkufrigii waa la yska lallaadinaya waxa laodhanaya waryaanahe war wuxun alla idin badye ma halkaa noo soo wadeen halkan miyaa nugu soo wadeen ninkaagii wax kasta u qurxiyey ee waxa weeyaan dhaldhalaalkii iyo bahrajada u sameeyey ee magacanta wanaagsan ula baxay ma halkaa dadka u soo waday ilaahay waxun kubad inkaari kugu dhacda kaasuu wuxuu odhanaya war dhegaysta nimanyo ina allaha wacadakum wacda alxaqi wa wacadtukum faakhlaftukum ilaahay ballan dhaba oo aanu ka baxayn oo aan baaqanayn buu idiin ballan qaaday ilma bani aadamow anna ballan yaroo dhalanteedoo mataaculquruur aan idiin ballan qaaday fa akhlaftukum waan idinkaga baxay laakiin hal masalo ogaada ilaa halkaas waxaa laga yaabaa inaad isleeday bini aadamku gar buu weli leeyahy gartii buu jabinaya dhegayso wuu gar naqsanaya ibliis wuxuu leeyahay fa akhlaftukum wawacadtukum fa akhlaftukum wamaa kaana liya calaykum min sulطaan carwaakiine ninka aan qori dabada kaga qabtay ee b k m ama ska aan dabada kaga kaxeeyey ee aan xoog igu raac ku idhi ama katiinad laba intaan isugu jabiyey aan biijeeye figeeyey ee aan qasab ku kaxeeyey carwaakiinne halkan madasha ha yimaado oo maanta hayla garnaqsado oo ha igu caddeeyo inaan xoog ku kaxeeyey wamaa kaana liya calaykum min sulطaanin xoog idinkuma lahayn ilaa an dacawtukum saaxiibayaan waan idiin yeedhay uun waxoogaa dhaldhalaalana waan isugu kiintoosiyey fastajabtum lii waa ay dabadha saklayseen buuri falaa taluumuuni hay canaananina waluumuu anfusakum tiinna isu raaca isu qab aaday kugu dhacdo kaa dhacday isu qab buu ku odhanay waluumuu anfusakum intii kumuu aamusin ibliis iyo shaydaan wuxuu yidhi maa ana bimusrikikum wamaa antum bimusrikhiya iskuma qaylina saaxiibayaan dhegaa iga baxa maa ana bimusrikhikum wamaa antum bimusrikhiya baasha waan ku jiraaye ila xejista ilaahay baan kugu dhaariye mowqifkaa maxaa ka khaso badan ayu mowqifin yusawiruhu alqur'aan mowqifkuu qur'aanku sawirayaa waa kee bal waxaad naftaada ka soo qaaddaa inaad madashaa taagan tahay oo ninka ibliis sidaa ugu qoslay adiga uu yahay maxaa ku deeqa dee waxaa ku deeqday inaad jahannama xojisatade haddaanu ilaahay naxariistiisa kaaga saari iyo raxmaddiisa iyo tawxiid aad la timi wallaahi maqhruuriin baynu nahay ibliis waa inaga reeye welina wuu inagu maqan yahay kumana qancaya maanta hadduu awoodi karayo inuu dhammaanteen jahannamo inagu hubsado midh inagamuu reebeen laa maati walaa kuwa xooga midna kama tageen ciilkuu kuu qabaa weyna waa adiga arkay bisha ramadaan ilaahay markuu xidhxidho masaajiddu siday u buuxaan waa adiga arkay markaasaad ogaanaysaa inta dad uu haysto ee u xidhxidhan isaga ee ciidamma u ah maalinta ciidda dadkii ma haysid sababtu maxay ta ibliis iyo shaydaan oo bahal gaajo ah golongolay oo bog iyo beerku isku dhegay oo xaaladdiisu cadho cirka marayso baa soo baxaya dabeedna rag buu aroor horeba la fuqay oo meelay jaan iyo cirib dhigeen dambe aan la arkaynin walaalayaal ibliis ilaahay saasuu warkiisa u sheegay meeshuu inagu wadana ilaahay waa cadday reer bani aadam cadow ay ka xun oy leeyihiinna inaanu jirin ilaahay waa sheegay waxaan warkayga ku khatimaya meeshaynu uga bixi lahayn buu ilaahay sheegay walaalayaal ilaahay wuxuu sheegay ibliista lagaga badbaadayo iyo shadaatiin inay tahay in xabligiisa la qabsado dikrigana gowska la dhigo cibaado lagu dadaalo tawxiid iyo sunne inaad ilaahay cibaadada u barax tirto sunnadii nebigana dhakab ku tiraa iyo waddadiisiina inay badbaadada tahay buu ilaahay sheegay waxaan warkayga ku ururinaya ilaahay wuxuu yidhi alama cad ilaykum yaa banii aadama anlaa tacbuduu shayطaana inahu lakum caduw waan icbuduunii haadaa siraatun mustaqiim buu ilahay waddadaynu mari lahayn iyo makhrajka ilahay wiinoo sheegay ilaahay wuxuu sheegay in ciddii ilaahay xustaa ilaahay agtiisa ay ku karaamaysan tahay sidaa ogeed baa ilahay wuxuu yidhi addoommadayda koox baanad ayaanad u haadheli doonin ibliis markuu dhammaantood waan kaxaysanaya ilahay wuxuu sheegay inaanu addoommada qayb aanu kaxaysanayn inay jiraan ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin buuri addoommadaada kuwa adiga cibaadada kuu badhax tira ee mukhlisiinta ah ee shirki iyo gaalnimo iyo kufri iyo bidca ka dheeraada kuwaasi uma taag helayo umana taag helaysid baa laguuri almukhlisiin waxaa kaloo aayadda la akhriyey ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin kuwii ilaahay uu doortay alkhiiratu min khalqihi ee cibaaduhu saalixuuna wa wliyaauhu almuttaquun kuwaa u haadheli maysid buu ilahay waxbana ka guri maysid walaalayaal nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay sida saxiixa ku taalla min xadiisi abi hurayra radia allahu tacaala canhu dhufays culus oo qofka muslimkaahi uu shaydaan iyo ciidankii ka geli karo wuxuu nabigu sal allah alيh wasalam man qaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu huwa cala kuli shayin qadir fii yowmin miata mara ninka maalin dikrigaa yidhaahaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu huwa cala kuli shayin qadiir boqol jeer ninka maalin yidhaha buu nabigu alayh isalaatu wasalaam kaanat lahu cadlu cashri riqaabin waxa uu helaa ajarkan soo socda toban raqabo oo qoorood oo la xoreeyey ajarkoodoo kalu hada cadlu bilfatxi waa maa yucaadilu shaya min hayri jinsihi cidlina waa maa yucaadilu shaya min jinsihi cidli haddii bilkasri la akhriyo waxaa kaloo nebigu idhi wa kutibat lahu miatu xasana boqol xasanana waa loo qoraa wamuxiyat canhu miatu sayi'a boqol xumaanoodna waa laga tirtira wa kaanat lahu xirzan min ashayطaani yowmahu daaka xataa yumsi maalintiisaasoo dhanna dhufays iyo teed laga galay ibliis iyo shadaatiin iyo ciidankiaas waxa weeyaan ibliis laga galana way u noqotaayo waxba kama guraan buuhi nabigu alayh isalaatu wasalaam ilaa uu galabaysto riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray galabtiina hadduu sidaasoo kale yidhaahdo dhufayskaasoo kaleu ilaahay shadaatiin uga dhigayaa iyo teedka ilaa uu waaberisto nebigu wuxu uhi sala allahu calayh wasalam walam yaأti axadun biafdala mima jaءa bihi ila rajulu camila akara minhum qofna lama iman dadka ka midii waxuu la yimi wax ka fadli badan ilaa nin intaa dhaafiyey mooyaane oo boqol jeer ka badan dikrigaa yidhi mooyaane waxaad arkaysaa dikriga ilaahay ibliis dhufays laga gala inuu yahay walihaadaa markuu eedaanku baxo shadaadiintu way yaacaan marka eedaanka lagu dhufto masaajidka way ka qaxaan xaydsa waxaa ku soo aroortay isagoo yaa dhuusadiisu isu baxayso inuu masaajidka dhaafo yaa oo meesha eedaanku ka baxayo uu ka cararo markuu eedaanku dhammaaduu soo noqda marka la aqiimu haddana carara ma maqli kale dikriga ilaahay walihaada ilaahay wuxuu aad u ammaanay dadka ilaahay dikrigiisa ku dadaala ee ilaahay uu yidhi wadaakiriina allaha kaiiran wadaakiraat ee rag iyo dumarba ah fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun walaalayaal rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay qofka muslimka ahi sida min xadiisi anasin ku soo aroortay gurigiisa markuu ka baxo haddii uu kelmadahan yidhaahdo bismi illaahi tawakaltu cala allaahi laa xawla walaa quwata ila billahi sida abu daawuud iyo tirmidi ku sugan min xadiisi anas ibni maalik waana xadiis xasana tirmidina wuxu uhi waa xadiisun xasanun saxiix nebigu wuxuu sheegay sala allahu alay wasalam addoonka sidaa yidhaahda inay malaa'igtu ku tidhaahdo hudiita wa kufiita wa wuqiita malaa'igtu waxay ku odhanaysaa waa lagu hanuuniyey waa qofkii yidhi markuu gurigiisii ka baxayey aroortii uu shaqo tegayey uu qaraabkiisa doonanayey iyo risiqiisii iyo kii awlaaddiisa uu raadinayey mimaa xalla allahu casa wajalla markuu albaabka ka baxo hadduu idhaaho bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku baxay allaanan tala saarta tawakaltu cala allaahi alla ilaahay baan tala saarta cid la tala saarto waman yatawakal cala allaahi eesh fa huwa xasbuhu buu ilaah yidhi waa alla khaniya waa alla qawiya waa alla qahaara waa alla casiizun laa yuqlab ah waa ilaah waasicu alcataaya waa alla raxiima waa alla waduuda tawakaltu cala allaahi allaan tala saartay asbaabtiina waan la imi saasaa tawakul la yidhaahe waa ahiqatu billaahi maca akhdi ilasbaab bay culimadu yidhahe tawakulku laa xawla walaa quwata ilaa billaahi ilaahuw xeelad melihi fadligaaga iyo ilaahuw galladaada iyo idnigaaga iyo ogolaanshahagaan rabbow ku baxay adaanan ku fadligaaga iyo ogolaanshahagaan ilaahu kugu tala saartay ilaahu fadligaaga iyo ogolaanshahagaan risiqaygii ku raadinaya iyo xawlad iyo quwo aad adigu ii siisay ayaan ku raadinaya tu aanaanu leeya ilaahu kuma raadinayo haddii aan wax soo helana bixawlika wa quwatika iyo raxmaddaadaan ilaahu ku soo helay ee midaan anigu leeyay kuma soo helin haddaan soo waayana dee waa si aad ilaahayow waa qadaagaaga iyo qadarkaaga addoonku saas markuu dha baxaya nebigu wuxuu yidhi waxay malaa'igta odhanayaan hudiita waa lagu hanuuniyey wa kufiita waa lagugu filaaday waayo alaysa allaahu bikaafin cabda ilaah buu addoonkaasi tala saartay ku filan wa wuqiita waa lagu ilaaliyey camaa takrahu waxaad karhayso oo ku dhiba lagaa ilaaliyey shaydaan baa wuxuu la hadlayaa shadaadinta ka mida addoonkaa shaydaankii la socday markaasuu wuxuu ka odhanaya waaryaahe walle waa laguu yaabaa kayfa laka birajulin qad hudiya wa wuqiya wa kufiya maxaad ka guri nin la hanuunshay oo lagu filaaday oo la ilaaliyey walle xeradaa way baaday maanta waa baxrigaa kacaya taasina waa maxay waa dikri qofkii muslimka hadduu la yimaado markuu gurigiisa ka baxayo uu xusni ku jirayo waxaa soo aroortay walaalayaal salaadda subax qofka muslimka ee ku tukada jamac dee xadiista saxiixa nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa ka soo aroortay inuu rasuulku yidhi addoonkaasi ilaahay buu magan u yahay ee maganta ilaahay intaa faraha iskula gelina oo yaanu ilaahay magantiisa idin raadcaysane nin ilaahay u maganay nin ilaahay u maganay yuu ka baqaya in yansurkum allaahu falaa ghaaliba lakum wa in yakhdulkum faman da aladii yansurukum min bacdi ninka ilaahay magantiisa faraha iskula galaana dee waa nin badgalay isaga yaqaana meesha qaada walaalayaal rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay kitaabka ilaahay oo qofka muslimka ay akhriyo oo uu ku dadaalo oo guryihiisa uu kula dadaalayo naftiisa inay ka mid tahay dikriga iyo dhufayska ibliis laga galo ibnu qayim raximah ullah kitaabkiisa qiimaha badan ee qaaliga ah wa ansaxu kulla taalibi cilmin an yaqra'a taalib cilmi kasta waxaan ugu naseexay inuu kitaabka akhriyo iyo ciddii wax akhrida haada kitaabun yuktabu bimaai dahab waxaa la dhaha addaa'u waaddawaa'u kitaabkaa akhri diin badan baad ka kororsan cilmi badan baad uga degi wuxuu yidhi ibnu qayim ibliisku wuxuu ku idhahaa qoladii uu diray waryaadhehe war warkayga dhegaysta war ninkaa hebel ah kitaab qur'aana inaanu kala furin uun kula dadaala hadduu kitaab qur'aana kala furo nayla arki maayo oo weligiiba joojin maayo meel walba waynu ka qaxaynaa markaa kaasuun ka raadceeya ilaahay baan idinku dhaariyey in badanoo maanta innaga naga midi aroortii markaynu soo kacno qaarkeen iyagoonba fooldhaqanba xafajadiiba iska biinin ayuu wuxuu jihaasku soo qabsanayaa waa kan kii facebookaha ya waxaad ogaanaysaa oo aad fahmaysaa hadalka culimmada qaarkood ay yidhaahdeen ragga saalixiinta waxaa ka mid aha rag qur-aanka maalin kasta dhammeeya oo ramadaan ka mid ah waxaa ka mid aha rag ragcad qura qur-aanka dhammaantii ku tukaday haada jaءat biasaniida صaxiixa can cuثmaan bni cafaanin radi allahu taala asaniid صaxiixa laa gubaara fiiha waxaad isweydiin laysaa waxa laga yaaba ina istira warni waxaan wax dhacaya maahae maa laga daayo waa khiyaaliye malaa waa ku yara mubaalaqo laakiin markaad aragto mid toban saacadood facebook dul fadhiyo oo maqan oo aanba jooginba oo agtaada fadhiya wax allaale wax agtiisa ka dhacayaan aanad garanin oo aan war u haynin oo ateena ku xidhan tahay yaa irbad baa ku taagan ma og tahay irbaddaasi ay sarkhaamisay markaad taa aragto toban saacadood shan saacadood maalin dhan rag baa halkaasun dul fadhiya maalintaasaad ogaanaysaa basharku hadduu wax macaansado inaan laga jarin aanu ka daalin markaasaad ogaanaysaa dee raggii qur-aanka khatimi jiray inuu qur-aanku dee u dhadhamay oo ay waxa weeyaan dee kan dhadhankaa facebooka aad ku haysa mid ka fiican inay ku hayeen ayaad ogaanaysaa cajaa'ibta waxaa ka mid ah usarkii hooyooyinkii iyo aabbayaashii iyo guryihii markii la isugu yimaado deele waa la wada qadin jiro waa la sheekaysan jira xaafaddii nin walba jihaas buu meel la fadhiyaayo qofna qof la hadli maayo mid maraykan dhexdii buu wareegayaa midna jabaan midna afghanistaan mid xamar iyo muqdishuu dhex joogaa mid kale khaliijkay ugu xidhantay midba meel buu joogaa waanay is ag fadhiyaan ninna nin war uma hayo hooyo hooyooyinka ka mid ah sacuudi arabiya markaa aragtay dee ciyaalkii in laga qaaday oo nin facebook la dhaa carruurtii ka qaaday ya oo dee loo dhila dhaansaday ayay sallad bay waxay sudhay halka guriga laga soo galo ayay sallad sudhay dabeedna waxay tidhi idinka iyo odayga idin dhalayba saacaddaa guriga soo gashaan moobilyadina xidha halkaa dhiga qof iila soo geli karaa horta ma jiro oo guriga ula soo gudbi kara aroortii markaad baxaysaanna nin walba waxa baddaada sii qaadoo furo aday kuu taalla markaa aday kuu taalla waa la weydiiye waxa lagu uhi maxaa kugu kalifay waxay tidhi waanu isweynay qof qof la hadli maayo waar hebel hee maba joogaba maantao dhan baan ka dul hadlaya iyo maba maqlayaba ya dee waa nin irbadi sudhan tahay oo meel kale ku xidhan ya oo hadduu doono mid yar inan hallaasi badan u dhigaya bini aadam oo luminaya walaalayaal waxaan u soo taagnaa anigu oo markhaatigeeda aanan cidna weydiinaynin annagoo jaamacadda ku soconna ayaa haywey baabuurtu ay ku socoto boqol kilomitir oo jaamacad jaamacadaha ka mida hormara ayay inani baabuur ka degtay jaamacadday rabtaa inay gasho jaamacad hablu leeyihin waxay baabuurka ka degtay iyadoo moobil ku foorarta waxay waddada gashay iyadoo moobil ku foorarta waxay ku warhashay wixii baabuur waddada marayay oo xabadiba marf biriigga ku dhegtay oo qiiqdooda isu baxday dusha inay ka maraan bay ku dhowaadeen baabuurtaasi yaa leyd hadday intay naxdo tilefoonkii iska dhigtee intay saa u eegtay ka bogatay iyagii oo ay ka midshiqsatay ayaa aayar iska dhaaftay ilahay baa idinku dhaariye qofkaasi miyuu joogaa wallay ka tahy inaanu joogin caqluhu laysa macahu caqluhu laysa macahu waanigii sheegnay mana waalna sideennana maaha xaqiiqadu waa sidaas walaalayaal ilaaha laga baqo shaydaan cadowgaa ilaahay uu yidhi ka dhigta waa inaynu ka dhiganno rasuulkeennu sala allahu calayh wasalam wuxuu sheegay sida saxiixa ku taalla qofka habeenkii dhinaciisa dhulka dhiga ee aayatulkursi akhriya laa yaqrabuhu shaytaanun xataa yusbix sooma shaydaan inaanu u soo dhowaanaynin ilaa uu waabariisto xadiiskii caanka ayaa abu hureeriya ninkii sadaqada isku qabsaday waxaan walaalaya warkeyga ku koobayaa aakhiraynu u soconnaa inaynu dhimanaynaana waa shakila'aan reer bani aadam haddaynu nahayna aad baynu u dagan nahay cadowgaa sidaa u cadaawadiisu u xuntayna wuu inagu maqan yahay rag iyo dumarba aynu ilaahay ka baqno dumarow naar ka baqa ilaahay ka cabsada diintiinnii dib ugu noqda cafaafkii iyo sitrigii iyo dhowrsanaantii ku dadaala nebigu wuxuu sheegay in ahlu naar ugu badantiina naar wax isaga dhiga ibliis ciidama ha u noqonnina meeshuu idin dhigayaa waa taa ilaahay sheegay falaa taluumuunii waluumuu anfusakum maa ana bimusrikikum wamaa antum bimusrikhiya ilaahay khayr idin siiyo aad baan uga cudurdaaranaya haddaan idinku dheereeyey jazaakum allahu khayran subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk ayuha alikhwat alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeedoo sidan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwanikum fii manhaji online wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed